asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tuhumanaha lala xiriirinaya meydadka laga helay kuwaare ee nairobi oo la sheegay inuu dilay afartan iyo laba haween ah shacabka xaafadda barwaaqo ee mandhiira oo cabasho muujinaya iyo dowladda dalka bakistan oo mamnuucaysa xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaare ee hore ee dalkaasi intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorkaroon waa doornimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha toddobaad ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran waxaa lagu soo warramayaa in la xiray tuhmanaha ugu weyn ee meydadka laga helay goobta qashinquubka ee kuwaare oo ka tirsan xaafadda iskuraranta ee mukuru kuanjenga ee deegaanka koonfurta embakaasi ismaamulkani nairobi tuhmanaha oo magaciisa lagu sheegay collins jumaisa ayaa saake laga soo qabtay xaafadda kayoole ee magaalada ta nairobi halkaasi oo laga soo xiray xilli uu ku sugnaa meel baar hortiisa isagoona u aaday daawashada finalkii xale ee yuro oo la soo gebagabeeyey kaasoo u dhexeeyay sbain iyo ingiriiska booliiska ayaa laga soo xigtay in eedeysanaha uu qirtay in dilal uu geystay mid ka mid ah saraakiisha amniga ayaa tilmaamay in eedeysanaha uu yahay mid aan ka shallaanayn falalka uu geystay waxaa lagu wadaa in eedeysanaha berri maxkamadda la soo taago tan ayaana ku soo aadaysa iyadoo tirada meydadka ilaa ay hadda laga helay goobta qashinqubka ay kuwaarey ka badanyihiin sagaal qof sii hayaa xilka taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka douglas ganja ayaa kenyaanka ka codsaday in ay dulqaad muujiyaan islamarkaasina ay fursad siiyaan baaritaanada socda si loo ogaado xaqiiqda kwa hivyo kama vile tulisema jana uchunguzi unaendelea na maofisas wetu wako hata sahizi bado wanaendelea kama vile tumesema nao ile nyumba the rented room becomes again an active crime scene together with the dump site na sisi eh, kama idara ya polisi tunazidi kuwauliza wananchi waendelee kuwa watulivu wakati huu tunaendelea na kupambana na hii maneno, tuweze kujua chanzo ni ipi. Kwa hivyo tunawauliza wazidi kuwa watulivu, wasaidiane na sisi, kwa wale ambao wanaweza kuwa na mambo yoyote, jambo yoyote ambao inahusikana na hii ama mtu ambao amepoteza mtu yake kwa hiyo muda ambao tumeona, anaweza tokesea hapa kwa DCI headquarters ama kituo kingine yoyote ya polisi na kupiga hiyo habari hapo. Sisi tuko tayari kuendelea na nyinyi, kusaidiana na nyinyi. Tuna, tuna we count on you the members of the fourth estate and everybody else to work together to support us so that we can be able kujua nini hii na chanzo yake ni nini. Asanteni sana.
tuhmanaha ugu weyn ee lala xiriirinaya dililka meydadka laga helay goobta qashinqubka ee kuwaare ee xaafadda iskuraranta mukuru kuanjenga deegaanka koonfurta embakasi ayaa qirtay dililka meydadka la helay agaasimaha waaxda dembi baaris ee dalka d c i da mister maxamed ibraahim aamiin oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in eedeysanaha oo lagu magacaabo collins jumaisi khaliisiya oo soddon saddex sano jir ah oo su-aalo la weydiiyey uu shaaca ka qaaday inuu dilay afartan iyo laba haween ah intii u dhexaysay sannadkii labada kun laba iyo labaatankii ilaa iyo kow iyo tobankii bishani ee sannadkan uu qofkii ugu dambeeyey ka takhallusay aamiin ayaa xusay in khaliisiya uu qofkii ugu horreeyey uu dilay ay ahayd xaaskiisa xilligaas oo u ciijiyey uuna jarjaray ka hor inta uusan ku tuurin qashinqubka waxa uu intaasi ku daray in eedeysanaha saaka laga soo qabtay xaafadda kayoole ee magaalada ta nairobi mister aamiin ayaa xuseyn howlgalka lagu soo qabtay eedeysanaha ay iska kaashadeen saraakiil ka tirsan waaxda dembi baarista d c i da iyo booliiska xarigga eedeysanaha ayaa daba socday kadib baaritaana lagu sameeyey teleefoonkiisa gacanta iyo sidoo kale teleefoonka ay laheeda mid ka mida meydadka la helay oo lagu magacaabi jiray josfine owino d c i da ayaa sheegtay in josfine owino oo la waayey laba toddobaad ka hor uu eedeysanaha teleefoonkeeda lacag ka dirsaday eedeysanaha ayaa markii la xiray kadib laamaha maanka geeyey gurigii uu deganaa oo hal qol ka koobnaa oo ku yaalla aagga kuwaare oo qiyaastii boqol mitir u jirta goobta qashinqubka ee meydkeeda laga helay qolka eedeysanaha ayaa laga soo helay agabyo kala duwan oo isugu jira afar iyo labaatan leeman oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta airtel siddeed teleefoono oo ah nooca teleefoonada casriga smartphoneska hal labtob laba falashkii sidoo kale ee baangad loo adeegsaday dadkii la dilay laamaha ammaanka ayaa sidoo kale soo helay toban iyo laba jawaan golofyada gacmaha la gashto iyo lix kaar oo aqoonsiya oo laba ka mid ah dumar yihiin guriga tuumanaha iyo goobta qashinqubka ee kuware ayaa haatan loo aqoonsaday goob dembi ka dhacay iyadoo booliisku ay aagaasi ka wadaan ee baaritaano qaar ka mid ah hogaamiyaasha haweenka oo isugu yimid maanta goobta la dhigo meydadkay city magaalada ta nairobi ayaa walaaca ka muujiyey mustaqbalkooda iyagoona cambaareeyey dilalka loo geystay afar iyo labaatan haween oo tan iyo sanadkii labada kun labaiyo labaatankii haweenay u dooda xuquuqda dumarka oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la badbaadiyo dumarka lana soo afjaro dhibaataynta loo geysanaya
Kwa majina anaitwa Salma na mimi ni mtetezi wa wanawake, na nikisema kwanza nipongeze viongozi wa kike ambao wameweza kujitokeza na kuweza kulizungumzia swala kama hili. Kama watetezi tumekuwa tikilia kwa muda mrefu, iwapo mwanamke anadhulumika na kuweza kunyanyasika, kwamba viongozi hawajitokezi. Lakini safari hii tumeona kuna viongozi ambao wamewacha makazi yao, leo ni Jumatatu, wameacha shughuli zao, wamekuja kuongelea hili swala. La pili ni kuaj kwa ama kuhimiza serikali. Tunaelewa kwamba ikiwa vifo ni takriban watu 42, lazima kuna vyenye mnajua hili jambo venye linatendeka. Tumeona kuna sim card ambazo zimepatikana. Hakuna sim card ambayo mtu anachukua bila kujirejista. Wewe unapeanaje sim card eh, kadhaa kwa mtu mmoja ambaye anatumia kitambulisho kimoja? Kuna simu zinapatikana. Tunajua kuna MMI codes ambazo unaweza kutrace. Kama uh, vitengo vya usalama tunafanya intelligence work gani? Kwa hivyo kitu ambacho sisi tunahofia kama wanawake watetezi na viongozi katika hii nchi yetu, kesho tunaenda wapi? Tutajuaje next ni mheshimiwa Anne Waiguru ama mwingine ama mwingine tena? Tutakuwa na imani gani kwamba tutakapokwenda katika public uh, eyes kwamba sisi life zetu ziko protected? So sisi tunachokitaka ni kwamba wanawake, because now this is turning into a femicide wanawake haki zao ziangaziwe, ziangaliwe ni vipi zinakuwa protected na kila aina ya binadamu, kwa sababu we can never repeat history. Tumemaliza Shakahola, tumekuja katika hii Mkuru. How can it go like this? Every day kunatoka massacres and the country we are having it a democratic country so we want to end this and we end now.
waxaa magaalada dhadhaab ee ismaamulka gaarisa lagu qabtay xaflad shahaadooyeyna lagu guddoonsiiyey arday wax ka baratay macadka ibnu cabaas ee magaalada dhadhaab waryaheena maxamed baarud xuseen ayaa faahfaahinta qodobkan inooga soo diray magaalada dhadhaab tirada maanta ka takhrujtay marxalada ibtidaa'iga waa labaatan iyo toddobo marka inta ka horeysana waxay ahaayeen tiro toban waad ogtahin hadda maanta wuxuu taagan yahay dufcadii labaad marxalada ibtidaa'iga ayuu xafladan oo si wanaagsan loo soo agaasimaya waxaa ka soo qayb galay culimmada diinta arday waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu daafura akhrinta qaar ka mid aayadaha qur-aanka kariimka
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ardaydan oo ka aflaxa madrasada ibnu cabaas ee magaalada dhadhaab ayaa soo bandhigay qaar ka mida duruusta ay barteen قدومكم اليوم إلينا الشرف والفرح والسرور ضيوفنا الآباء والأمهات الكرام يدعو الفاحشة في قوم إلا قد أمرهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا دعوة لي عليكم فضل قراءة القرآن عظيما جدا فأهل القرآن هم أهل الله وخاصة
وضمني فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في الميم فاعل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم الدرس الأول تعريف التوحيد اعلم رحمك الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة dhanka kale kasoo qaybgalayaasha ayaa soo dhoweeyey ardayda wax la baray waxayna bogaadiyeen maamulka iyo macalimiinta markiiska ibnu cabbaas ardayda maanta waa arday lagu farxo aada loogu farxo maanta ma waa maalin weyn waaye maanta waa waxa lagu farxaa maanta meeshan ka muuqdo ilaahayna waafajiyey baanan ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan u mahadnaqahayaa xafladdan dadkii suubiyey iyo waalidiintii imaatay macallimiintii dadkan wax bartay ee jumdiga gelisay ee ka qayb qaadatay ilaahay nagu kulmiyey meeshan yaan ku mahadinaynaa alxamdulilah ardayda isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa muujiyey sida quruxsan ee wax loo soo baray أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وظلت شمس بهجتنا وقلدنا سنى المجد وقلدنا سنى المجد لقينا الحلم في سعدي فما أبهاك يا سعدي وأيام بها قدنا من بول وقران ولا تستقبل قبلة ولا تجعل قلبك تكريما لبيت الله الحرام واعلم أيها التلميذ أنه لا يجوز البول في الطريق الظل الذي يجلس فيه الناس والحدائق العامة واحرص على نظافتها دائما يا بني sheekh ibraahim saahid dhaqane madaxa xafiiska subkan ee dhadhaab ayaa sheegay in isticmaalka telefoonada iyo baraha bulshada ay hoos u dhigtay tayada tacliinta ee goobaha diiniga iyo maadiga ee magaalada dhadhaab
sababaha koowaad ee ardaydeena aad u badan waxaa ka mid ah moj waxaan dhex galnay wax la yidhaha mobile oo maaragtay iyo balaayo la daawto daawashadaas iyo mobilkii ardaygeedu caawa dhan soo jeedo berri hadda waxba ma waxba ma baran karo iskuulkii uu ka dhacayaa madrasadii uu ka dhacayaa taxfiidka laguma karaayo ardayga duurkuu gelayaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab aad buu mahadsan yahay maxamed baarud xuseen shacabka ku nool xaafadda barwaaqo ee magaalada mandhiira ayaa cabasho ka muujiyey birta shirkadda isgaarsiinta ee safaricom qodob wareedkani waxaa mandhiira nooga soo diray waryaheena cabdikafaar habi ruurta waa naga dhagabeeleen anagoo waa yeella wax xanuunaan ka qaadnay waan ku jirannay habeenku waxba kugu ceel karin xaabiloo saaxan karin ciyaalaan saaxan karin waa yeelaan saaxan karin ilmihii meelaan wax ku siisanaan la'nahay guryaha kulaylkoodaan ku dhammaannay shacabka ku nool xaafadda barwaaqo ee magaalada mandheera ayaa cabasho ka muujiyey birta shirkadda isgaarsiinta safaricom ee ku taalo xaafadda barwaaqo qoysaska ku nool agagaarka birtan ayaa sheegay in ay ku dhib qabaan guuxa matoorada iyo shanqarta shimbiro hooy ka dhigtay birtan dadka deegaanka waxay tilmaameen in waayeelada iyo carruurta ku nool guryahan ay ku xanuunsadeen guuxa matoorada iyo waxyaabaha jeermiska ah ee ay keeneen shimbiraha islamarkaana ay u sii dheer tahay hurdo la-aan habeenkii ah waxa ayna baaq u direen maamulka shirkadda iyo dowladda ashadiirii daawuud laydhahaa xaafaddan maamada joogta oo weyna aniga ah birtaan dhib aan ka socdaan inaan ka sheegaan rabaan ka hadlaan rabaa birta dhib weyn oo saa'id ahay u haysaa meel iyo xaar oo tamira iyo xinkeeda aniga tiri toddobaatan aan ku jiraa waan u gegsan waay xaafadda sunnaa la yidhaahay birta aan anig aan fadhiya xaafadeeda aan ku jiraa wax badan oo ka hadlay jiif iyo dhiisi iyo meel bal meel aan marinin lama arkaayo haddaan ka hor wax nagala qabtina aan aragnina ma laha location dhammaan meel aan tegin ma laha barwaaqow location aan joognaa dhib weynaa birta nagu haysaa habeenka beerta aan kulaylka casarta oo madheera aan bannaan la harsanaynin bannaan la fadhiisanaa aa jirin oo raac kulaylka casarta guryaha lagu xaroonaa xaar iyo timbir xaarkeed iyo birta xiinkeeda waan u gegsan waayni dhib saa'idahay nagu haysaa meel aan geyninna ma laha dhiisi iyo meel kasta meel aan soo marinna ma laha haddaan kahor wax wax nooga qabtina ma laha birta idaad waxaan rabnaa codsi aan wadanaa birta idaad in wax nogala qabta aan u baahannahay xabiiba dhubow maxamed oo degan lokooyin barwaaqooy madrasada sunna agteeda xaafadda oo birta ay ku taalla birtaas ayaan ka nahay dacwo dacwaan ka nahay dhib badanaan ku qabnaa dhagoolaan noqonnay oo carruurta waa naga dhagabeeleen annagoo waa yeellaan wax xanuunaan ka qaadnay waan ku jirannay qaylideeda waan ka seexan waayna habeen imaane nooma kala laha S- maalintii la dhisaayo waan ka hadli karnay waan kombolaan waan ka dhigi karnay laakiin ma noqonin ma moodayna nooca hadda ay noqoto inay noqonaysa sidaa darteed hadda maxay ahayd ee ninkii ku shaqale waxaan codsanaynaa oon codsanaynaa oon ku celcelinaynaa in birtaan wax noogala qabta ama nagala bedela ama wax oo sida hadda ay ku socoto ka bedela nooga dhiga wax in noogala qabta wixii ku shaqo leh ninkii ku shaqo lahaay oo meeshaan keenay iyo wixii shaqadeeda ay tahay waxaan rabnaa codsi codsi ayaan rabnaa birtaan in wax noogala qabta birtan ayaa dhib nagu hayso maalintii twenty twenty one mswannayn in eedaala malayna ee alla xiray iyo maanta dhexdooda dhib bay nagu haysaa binaan dhar kuma dhaqan karna binaan kuma harsan karna cunto kuma cuni karna habeenka kulaylka casaaratan baan guriga ah, dadka ay isku xa- ay isku xaraynayeen guwaceeda ilmihii yaraay ayaa nooga xanuunsaday ilmihii yar ayaa nooga xanuunsaday duqo waayeelaa noo joogo oo habeenka hurdaynin biliis waxaan codsanaynaa dadka birtaan ku shaqo lahay inay birtaan dhib weyn ay nagu haysaa ayna dhaafiyaan meel aan la teginna ma laha meel kasta oo commissioner meel kasta meel aan la tegin ma jirto waa dad habeenka waayeel oo hataa guguceeda saaxan karin biliis ninka meeshaan ku dhisin kolley inkaar intii oo labaiyo toban muslin aslay kolley oo ku dhacday marka waxaan dhehirayay biliis birtaan ha nala dhaafiyo dadka ku shaqo leh habeenkii kama harsanno maalinta kama hargelno ilmaha habeenka cunto nooma cunaan banaanka kulaylkan oo aan taas aragtay maqribkii markasaan loo tukado guriga lagu xaroona maxaa la dhihi jir markii oo hata salaada loo istaagayin gogasha aad isku taagneed aad adku tukanaysa xaarka dhac ku siini bahasha tafadal birtaan ninka ku shaqi lahay oo lahay birtaan gaar ha noo dhaafiyo gaar ha noo dhaafiyo birtaan meelaas geeba naftaan birtan dhib weyn ay nagu haysaa waxaa waaye anin- anigan halla farxiyo ibraahim xasanaali dhaha habeen xanuun abii birito inan ku hurdumoogi guwaceed waa ku hurduway ilmaha kulle naqaska kuula xirmi daawo walba daalsi cunug sidoos u qufaca hiidka ka soo baxa afeeraha naga walagalay habeen kama ha- kama hoyno dharaar kama harsanno ilmihii meelaan wax ku siisanaan la'nahay guryaha kulaylkoodaan ku dhammaanay xaarkeeda unbaa maqrib saacad walba nagu socdo waxaan ka codsanaynaa cid walba oo wax ka qaban karto oo balaadinimo ay ku jirto inay birtaan wax nooga qabato birtaan dhibaan ku qabnaa ninkii wax ka qaban kara xoolaha cunaa la dhahay laakiin markaad cunayso si wanaagsan ku cun birtaan ninka haddan bara xoolo ka qaadana oo ku cunaa anaga dhibaan ku qabnaa kuma habaarayn laakiin dhibaan ku qabnaa waxaan rabnaa birtaan in wax noogala qabta ninkii wax nooga qaban kara birtaan in wax noogala qabta cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta ista ismaamulka mandheera
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay maqaayadda toob kofi oo ku taalla degmada boondheer ee gobolka banaadir halkaas ay ku geeriyoodeen ugu yaraan ay shan qof iyo dhaawaca labaatan kale sida ay sheegeen booliiska ee dalka soomaaliyeed qaar ka mid ah dadkii ka agdhowaa goobtuu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen waxaana ka mid ah hadaladooda waad aragtiin meeshaan waa meeshii masiibadu ka dhacday xalay ilaa iyo xalay gobolka banaadir uma kala harin haddii degmo ahaan lahayd iyo haddii maamulka gobolka banaadir ahayd ahaan lahayd iyo waaxda nadaafadda iyo dhammaan gurmadka xalay oo dhan waa u taagnayn haddana waxaan rabnaa masiibadan dhacday inaannu meeshan ka nadiifinno oo s- wada socodkii waa caadiya maarata aan sida fiican u wanaagsan aan ugu soo celinno waxaan ku jirnaa hawshii oo nadaafadda ah oo gabagaba ahayd intii horena waxay ahayd maamulka shaqadii u tiilay ama dabka ha la damay ama ambalaas ha noqoto ama gurmad kale oo dadka loo fadhiya ha noqotee marka hadda saacadda la taagan yahana waxaan samaynaynaa nadaafaddii oo ugu dambaysay Een, waana mahadsan yihiin saxaafaddu Een, gobolka banaadirna waxaan leenahay waa habeen iyo maalin bay taagan yihiin Een, ama biyo dhaamis ha noqoto ama maaragtay isheega nadaafadda ha noqoto ama ha noqoto ama ama gurmadka deg- dhanka caalamka dowladda dalka bakistan ayaa ku dhawaaqday inay qorsheynaysa in ay mamnuucdo b t i oo ah xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cimraan khan arrintan ayaa waxaa maanta shaaciyey wasiirka warfaafinta dalka bakistan atatrar tan ayaa ku soo beegantay maalmo kadib markii maxkamadda sare ee bakistan ay ku dhawaaqday in xisbiga b t i uu qalmo saami qaybsiga kuraasta golayaasha qaranka iyo kuwa gobollada ugu dambeyna wasiirka warfaafinta bakistan ayaa sheegay in kiiskanay la horgeyn doono maxkamadda sare warkaasi bakistan ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii duurnimo ay kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka ugu seegay waxay dib uga heli karaan boggeenna internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w t star f m c o k e warka duurnimo waxaa idin soo saaray idinla socodsiinayay sidoo kale idin farsameynaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin maalin wanaagsan nabadgelyo